أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga ah ee andalus oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaan hoos taga degmada faafi ee gobolka gaarisa dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato faahfaahinadii ugu dambeeyey ayaan caawa idiin haynaa khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka shahaadala dirarka ah ee koonfur galbeed oo gaaray meel xasaasi ah boqolaal maleeshiyaad ah oo lagu daadguraynayo degmooyinka waajid iyo buurhakabo haddaba muxuu salka ku hayaa loolanka u dhexeeya dhinacyadan cadowga ah falanqayn arrimahaasi ku saabsan ayaan caawa idiin soo gudbin doonaa kooxo hubaysan oo ganacsato soomaaliyeed dilal ugu geystay mid ka mid ah magaalooyinka dalka koonfur afrika jabuuti oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilowday meel u dhow marinka muhiimka ah ee baabulmandab maxaase xilligan ku soo beegay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo warbiyood weyn ka qoday degmada xagar ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose si dadka degmadaasi ugu haraadbaxaan waxaan caawa idiin haynaa munaasabadii furitaanka warta degmada xagar iyo sidii ay u dhacday qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga andalus ayaa igala qaybgalaya anigana halkan ayaan idinkaga soo gudbinayaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaan hoos taga degmada faafi ee gobolka gaarisa dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu soo koobaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka dahayo ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalka inta uu socday waxa uu dab xoogani qabsaday teendho saliibiyiinta ugu dhex tiilay gudaha xerada waxaana jirtaa khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa diyaarad la sheegay inay ku degtay baydhabo iyo warar iskhilaafsan oo ka soo baxay wararka ka imanaya koonfurta soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarad milatari oo helikabtar ah ay maanta ku degtay magaalada baydhaba kadib markii ay waxyeelo kasoo gaartay rasaas looga soo riday magaalada waajid diyaaradan oo la sheegay in kooxda villa soomaaliya ay u isticmaalaysay daadgureynta maleeshiyaadka ayaa rasaas oo dal lagaga qaaday mar ay rabtay in ay ku degto degmada waajid sida ay xogtu tibaaxayso diyaaradan oo ay xabado ku yaalaan ayaa si deg deg ah ugu degtay magaalada baydhaba ee xarunta gobolka bay wasiirka warfaafinta koonfur galbeed maxamed ibraahim bilaal ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen diyaaradan islamarkaana xogteeda ay goordhow soo bandhigi doonaan warar kale ayaa iyaguna sheegaya in diyaaradani ay haatan gacanta ugu jirto ciidanka xabashida itoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhaba wasiirka amniga koonfur galbeed xasan cabdulqaadir moxamed oo isna ka hadlay dhacadan ayaa gebi ahaanba beeniyey in ay jirto diyaarada helikabtar ah oo koonfur galbeed ay gacanta ku dhigtay xogo laga helay dhinaca kooxda gurgurte ayaa iyaguna sheegay in aysan jirin wax diyaarad ah oo dhankooda ka maqan gaar ahaana diyaaradihii maanta ku howlanaa daabulista maleeshiyaadka waajid warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya dhacdada diyaaradan iyo cidda iska leh waxaana ilaa iyo hadda ishirdiya xogaha ka imanaya dhinaca maamulka koonfur galbeed oo si weyn isugu khilaafay xaqiiqada arrintan maalin ka hor ayay ahayd markii maamulka koonfur galbeed ay wacad ku mareen inay soo ridayaan diyaaradii isku dayda in ay soo cagadhigato deegaanada hoostaga maamulkaasi maamulka gurguurte ayaa saacadihii lasoo dhaafay bilaabay inuu diyaarado ku daabulo maleeshiyaad abaabulan oo uu rabo inuu kula dagaalamo maamulka lafta gareen oo dhowaan ay si rasmi ah u kala boodeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo hubaysan oo ganacsato soomaaliyeed dilal ugu geystay koonfur afrika wararka ka imaanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in laba ganacsade oo kasoo jeeda soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay qaybo ka mid ah dalkaasi ilawareedyo xogogaal ah oo ku sugan koonfur afrika ayaa sheegay in dilka koowaad iyo labaad ee loo geystay ganacsatada ay dhaceen habeenkii xalay mid ka mid ah ganacsatada ayaa lagu dilay dukaan uu ka shaqaysanayay oo ku yaal xaafadda kuyaza ee degmada khayalija ee magaalada cape town ninkan oo lagu magacaabi jiray cabdisamed axmed maxamuud ay kooxo burcad koonfur afrikaan ah ugu dhaceen goobtiisa ganacsi halkaas ayna ku dileen sida uu xaqiijiyey mid ka mid ah soomaalida ciidamo ka tirsan booliiska koonfur afrika ayaa lasoo wariyey in dilka kadib ay goobta gaareen sida caadada u ah ma jirto cid ay ciidanka booliisku usoo qabteen dhacdadaasi ganacsadaha labaad oo lagu magacaabi jiray xuseen ilka case ay kooxo hubaysan ku dileen magaalada durban ee ka tirsan gobolka kawaluzu natal ee dalka koonfur afrika dilalkan ka kala dhacay magaalooyinka cape town iyo durban ayaa dhacay afar iyo labaatankii saac ee u dambeeyey waxayna ku biirayaan silsilado dilal ah oo kooxo burcad ah gudaha dalkaasi ugu geysteen soomaali badan oo halkaas u shaqo tagay waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa jabuuti oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilowday agagaarka baranbiyoodka baabulmandab kadib markii maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen ee gacansaarka dhowlo leh dowladda shiicada iiraan ay ku dhawaaqeen in markasta ay soo geli karaan dagaalka ka socda mandiqada loogu yeero bariga dhexe ayaa dowladda yar ee jabuuti oo martigelisa saldhigga rasmiga ah ee uu maraykanku ku leeyahay qaaradda afrika waxaa soo food saartay cabsi ku waadan inay xoutiyiintu weeraro ka geystaan gudaha jabuuti waxay jabuuti bilowday inay dhaqraaqyo ciidan iyo maraakiib dagaal geyso xeebaheeda gaar ahaan kuwa kulaalaya barinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab iyada oo hanjabaada xuutiyiinta kadib ay khataro amni soo food saareen maraakiibta ka gudba marinka baabulmandab halkaas oo uu maro qeyb muhiim ah oo ka mid ah ganacsiga caalamka waxayna jabuuti sheegtay inay sare u qaaday heerka diyaargarowga ciidamadeeda ku sugan xeebta galbeed ee marinka baabulmandab iyada oo la filayo khatar kasta ama khataro amni oo saameyn kara amniga marinbiyoodka caalamiga ah mas-uuliyiinta jabuuti ayaa warbaahinta al-jaziira u sheegay in iyagoo ka cabsanaya weeraro uga yimaad xuutiyiinta yemen ay ku jiraan feejignaan sare islamarkaana ay xoojiyeen roondooyinka amni iyo kormeer joogto ah oo lagu samaynayo barinbiyoodka muhiimka ah ee baabulmandab iyagoona xusay in ay kor u qaadeen heerka diyaargarowgooda si ay ula tacaalaan isbedelada soo darin karaa wacays cumar oo ah taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha jabuuti ayaa sheegay in amniga mandiqada ay haatan degan tahay balse mustaqbalka dhow ay aada uga cabsi qabaan in uu kusoo fido dagaalka ka socda bariga dhexe ee u dhexeeya yuhuudda iyo maraykanka oo dhinaca iyo iiraan xubintiina cabdiwahaab caawo waa inagaynta aad baad u mahadsan tahay maahir maxamed الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka shahadala dirarka ah ee koonfur galbeed ayaa gaaray meel xasaasi ah kadib markii boqolaal maleeshiyaad ah lagu daadgurayey degmooyinka waajid iyo buurhakabo haddaba muxuu salka ku hayaa loolankan u dhexeeya dhinacyadan cadowga ah haddaba qodobkaasi caaw waxaa la faguri doona cabdilfataax abumuxsin iyo maxamed xasan alfaatix sidaan la soconno toddobaadyadii lasoo dhaafay khilaaf culus ayaa u dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho iyo maamulka shaadaldirirka ah ee koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo khilaafkaasi ayaa soo darsaday isagoona gacanka hadal iyo dagaallo isku beddelay kooxda riddada ee uu hogaamiyo xasan gurguurte ayaa abaabulaysa maleeshiyo beeleedyo oo ay ku ururinayso deegaano ka tirsan dhulka uu ka arrimiyo maamulka shaadala dirirka ah ee koonfur galbeed sida magaalada buurxakaba oo kale halkaasi oo isku urursanayaan boqolaal maleeshiyaad ah oo xamar laga taageerayo lana doonayo in lagu weeraro magaalada baydhabo haddaba xiisadaasi waxaa si aad ah ula socday walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo aan ka waraysan doono maxmed bal soo dhowow halkee ayuu marayaa ee khilaafka u dhexeeya xasan gurguurte iyo lafta gareen bismillaah aad baad u mahadsan tahay cabdi fataax sida aad sheegtayba waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulada ashaadaldirada ee dalka ka jira mar walba oo la gaaro xiliga kala guurka ah ee siyaasadda dabadheefnimada ku dhisan ee soomaaliya afartii sanaba mar sidaan ayay madaxa iyo majaha iskula galaan murtadiinta soomaalida hadda arinta taagan waxaa qoorta iskula jira cabdicasiis lafta gareen oo ah hogaamiyaha maamulka ashaadala dirarka ah ee koonfur galbeed iyo xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya khilaafkan wuxuu soo shacbaxay xoogiisa dabayaqadii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay laakiin khilaafku waa uu jiray inkastoo uusan warbaahinta usoo bixin oo waxaan ogeynay in iska horimaadyo bishii shacbaan ka dhacay magaalada baydhabo dhiig fara badanna oo ku daatay halkaas lagu laayay maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta haddii ay ahaan lahaayeen koonfur galbeed iyo kooxda ridada dagaalku wuxuu ahaa mid si hoose ku socday laakiin waxaa laisku bareeray dabeeqadii bishii ramadaan kolkaas oo cabdicasiis lafta gareen uu kasoo kotimay sacuudiga waxaa layidhi qaab tahriib ah ayuu ku yimid soomaaliya lafta gareen qorshiisu wuxuu ahaa in magaalada muqdisho uu tago garoonka uu ka dhoofo kadibna baydhabo uu sii gudbo laakiin mid ka mid a wasiirada kooxda ridada ayaa usoo doosiyey xog ah in la qabanayo oo la xiri doono marka u yimaada magaalada muqdisho sidaas daraaddeed wuxuu aaday dhanka adis ababa ayaa layiri wararka qaarna waxaa sheegayaan in markii horeba uu tegay nairobi nairobi uu kasoo tegay adis aba uu yimid adis aba markii uu yimid kadibna dowladda xabashil etoobiya ayaa diyaarad military kusoo qaaday oo wuxuu ka dhuuntay raadarada madaarka muqdisho ee kooxda ridada wuxuuna sidaas ku tegay magaalada baydhabo baydhabo markii uu tegey wuxuu iclaamiyey inuu xiriirka u jiray kooxda ridada isagoo eedeymo culus u jeediyey xasan gurgurta iyo kooxdiisa oo uu ku sheegay inay yihiin kuwa shilqool maleegaya kuwo dagaal iyo burburin usoo bareeray maamulkiisa marka halkaas ay wax marayeen kooxda ridada iyana way iscadaysay waxaa la dhihi karaa waa laisku soo baxay banaanka ayaa laisku yimid oo maleeshiyaad boqolaal ah ayay diyaarada uga soo qaaday magaalada muqdisho waxay ka dirisay garoonka diyaaradaha degmada buurhakaba kuwana baraaba ayay geysay oo maleeshiyaadkii lafta garan ee baraaba ku sugnaa waxaa layiri way tahriibeen dhanka badda duuma ayaa lagu qaaday kismaayo ayaa la geeyey kismaayo ayaa adana laga soo qalabeeyey lasoo abaabulay waxaa laleeyahay geda ayaa la geeyey oo baydhabo ay ku wajahan yihiin halka wararka qaar ay leeyihiin baydhabo ayaaba la geeyeyba Aha. marka ciidamo fara badan ayaa muqdisho laga soo daabulay kadibna ciidamada qaar waxaa laga keenay degmada xudur buurkakaba ayaa la keenayey Een, cabdifitaax waa arrinta xusidda mudan hadda ee soo korta waxay tahay in een, xasan garguurte oo diyaaradihii rakaabka ee rayidka uu gidhaashanayo haddii aan maqli jirnay ee, ciidamada xabashada etoobiya ayaa gaadiid shacab gidhaashtay Ee, ee, hadda ee, gaadiidka hawada ayaa la gidhaashanaya ilaa iyo saddex ee, dhacdo ayaa laga soo calaamadeeyey garoonka muqdisho oo ah in diyaarado kusii jeeda magaalada kismaayo dadkii rakaabka laga dejiyey kadibna ciidamo lagu daabulay maanta oo u dambeysay ciidamo laga keenay degmada ceeldheer ee bariga galguduud ayaa la yiri waxaa la geeyey degmada buurakaba buurakaba marka waxay noqotay xudunta lo- looga durbaantumayo colaadda ka dhanka ah lafta garayn xaaladdu waxay sii cakirnaatay markii habeen hore lafta garayn uu ilaamiyey guddiga doorashooyinka ee maamulkiisa wuxuuna rabaa in isagoo isku caanashubo oo xildhibaanadii dawaaqyada baarlamaanka lasoo doorto kadibna gudoomiyii baarlamaanka la doorto ilaa marka dambe madaxweyne laga dhigo xasan waxaa laleeyahay wakhtiga ayaa cirbinaya toban maalmood gudahood haddii uusan eh, kusoo xirin lafta gareen ama baydhabo uusan ku qabanin xasan gargurte waxba kama jiraan ayay noqonayaan mashruuciisa ahaa qof iyo cod oo mucaaradkii iyo maamul goboleeda oo idilne oo ku muquuninayay
aad baad u mahadsan tahay walaalka maxmed ee, sidaan la socono deegaanada uu ka harimiyo maamulka shaadla dirirka ah ee koonfur galbeed waxaa ku sugan ciidamo xabashi etoobiyaan ah waxaana la soconaa in abaabulka isaga lagu ridayo amaba lagu weerarayo ee, ay ka socdaan magaalooyinka ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida sida qasax dheere oo kale iyo buurxakaba Ee, sidee wax u jiraan xabashidu dhankaysay la jiraan Eh, waa sidaa sheegtay cabdi fataax een, dowladda xabashida etoobiya een, waxay gacanta ku haysaa inta badan degmooyinka iyo deegaanada gobolada loo yaqaano baaya bokool oo maamulkan koonfur galbeed uu ku magacaaban yahay laakiin gobolka shabeellaha hoose oo ah eh, meel ka baxsan labadaas gobol looladuna way ka jireen oo barahaba ayaan soo sheegnay waxaana leeyahay xasan garguurte wuxuu bedelay dhammaanba saraakiishii ciidamada ee gobolka shabeellaha hoose guutooyin eh, ayuu ka bedelay eh, jenaraaladii haystay marka baaya bokolna waa meesha eh, lagu wada foogan yahay oo ubuucda loolanka uu ka socdo Een, goboladaas meelaha hadda lagu loolamayo waa waajid xudur ee, qansax dheere baydhabo iyo buurhakaba intanaba waxaaba gacanta ku haya ciidamada xabashida etoobiya Een, laakiin waxaa muuqata in degmada buurhakaba ay maleeshiyaadka murtadiinta garoonkii etoobiyaanku ay xireen oo ay diideen waxay isticmaalayaan een, beero ay xarxaarteen oo magaalada buurta geeskeeda ah halkaas ayay diyaarada helikobterka ku degayaan ciidamada ay ku dejinayaan maamulkii buurakaba ka jiray ee lafta garan wuu ka goostay magaalada ayuu dhinac ka joogaa etoobiyankuna saldhig ayay ku leeyihiin wax tallaaban ilaa ay hadda ma qaadin Een, dhanka xudur oo kale ee garoonkii caadiga ahaa wuu shaqaynayaa etoobiyaanka ayaana saldhig ku leh wax tallaab ahna ma qaadin Ee, inkastoo lafta garan xalay saqdi dhexe uu ilaamiyey in maarayihii madaarka u bedelay waaj kii xudur uu bedelay waajidna sidaas si lamid ah ayay etoobiyaanku iyana u maamulayaan loolanaduna way ka socdaan ilaa iyo haddana eh, ma cadda dowladda xabashida etoobiya cidda ay la jirto inkastoo een, dhanka magaalada baydhabo diyaaradaheedu ay keenayaan xildhibaanada mucaaradka ee lafta gareen taageersan iyo siyaasiyiinta lafta gareen qudhiisanaba ay keeneen diyaarado waxaana la leeyahay een, isku huursanaanta etoobiyaanka iyo kooxda ridada iyana maalmaha soo socda way way kala cadaan doontaa marka een, la- dagaalka tooska oo bilowdo laakiin hadda waxaa muuqata in xabashidu aysan muujinaynin dhinac ay la jirto Een, cabdifataax wow, waxaa idina xusid mudan in ciidamada marka lagu dejiyo buurakaba een, ilaa iyo duleedka baydhabo ay socod ku tegayaan oo maalmahan dagaalo ayaa ka socda waad ogeed ee sargaalka lagu magacaabo cabdiraxmaan ninshow oo horey ugula dagaalamo lafta garay magaalada baydhabo hadda buurakaba ayuu yimid waxaana leeyahay isagii maleeshiyaadkiisa waa lasoo ceersaday Ee, baydhabo iyo buurakabana waxay isku jiraan qadar ee lixdan kilomitir ah kooxda ridada ciidamo tira beer ayay geysay Ee, degmada buurakabana waxaa sawiro lasoo qaaday ka muuqanaya gaadiid dagaal gaadiid gaadiidkaas halka laga keenay ilaa iyo hadda ma oga halkay soo mareen iyana su-aalo badan ayaa ka jira Een, lafta gareen bayaan oo soo saaray xalay wuxuu ku sheegay in hubkii eh, dowladda masar ay ugu deeqday kooxda riddada loo adeegsanayo dagaalka isagoo tacaduf iyo taageero isbartaaga kaga raadinaya dowladda xabashida etoobiya laakiin markii la baaray sawirada uu soo qaatay waxaa la ogaaday in ay ahaayeen sawiro feeg ah oo qoryaha dhishiikayaasha bkmka iyo arbijyaasha oo soo muujiyay ay ahaayeen kuwo dowladda maraykanku ay ka qabatay xuutiyiinta oo sanadii labada kun ko iyo labaatankii ayaa markab nuuca badda ciidanka maraykanka usoo bandhigay taliska centralcom dhexe maraykanka ayaana baahiyey marka waxaa muuqata in dacaayadaha laysku faafinayo ay aada u kordheen cabdifataax waxaa iyana si aad ah loo hadalhayaa in marxaladan kala guurka ee murtadiintu ay marayaan dhinacyo badan banaanka ay iskeeneen durbadiiba sambalooshe oo taliyihii hore nisa ee kooxda ridada ashaadaldirka ah ayaa baraha bulshada wuxuu ka wadaa xasan ayuu ku jiray wuxuu ka wadaa olole ka dhan ah kooxda ridada isagoo yiri xiligan waxaa la joogaa xiligii lakala hari lahaa waxaa iyana la sheegaya in cabdiraxmaan odowaa oo safka xasan ahaa xisbiga damuljidiidna ka mid ahaa isna uu mucaaraday oo laleeyahay dhowaan ayuu sharaxi doonaa oo xilka madaxtinimada ku sharaxi doonaa marka kooxda ridada waxay mareysaa marxalad kala guur ah dagaaladii xasan garguurta oo lasoo galay maamulada puntland iyo maamulka shaaldarirka ah ee jubbaland labada dagaal waa looga adkaaday dagaalkan haddii looga adkaado xasan waa loo baqayaa laleeyahay oo siyaasadii xaragjiidka aheed ayaa looga guuleysan doonaa dhammaanba mucaaradka kooxda ridada waxay hadda taageersan yihiin lafta gareen ay ugu hambalyanayaan go-aanka u qaatay waxaan leeyahay khilaafka maamul goboleedadan u dhexeeya xasan gargurte waa uu soo jiray qaarkood handalaad ayuu ku hayay qaarna lacag qaarna ballanqaadyo been ah ayuu ku hayay qoorqoor oo kale hadda waa laga shakisan yahay waxaa layiri inuu tareenka xasan gargurte ka boodi doono ay u badan tahay lafta garen asaa sheegaba afartii sano ee lasoo dhaafay xasan gargurte wuxuu kula jooga asaa sheegay in loo cagajugliynayay in lagu soo dhisayay saraakiil iyo wasiir ka tirsan kooxda ridada oo xataa wuxuu carabaabay in fadqalado ka dhaca magaalada baydhabo ilaa iyo deegmada bardaale kooxda ridada ay kulug lahayd marka madax ayaa laiskula jiraa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dad fara badan ayaa ka qaxay waxaa laisweydiinayaa muxuu dagaalka baydhabo muhiim ugu yaha labada dhinac baydhabo waa xarunta ugu muhiimsan ee gobolada baa ee bakool waa meel ay ku dhaqan yihiin dad ka badan hal milyan oo qof waxaana ku yaala xarumaha ugu muhiimsan marka kooxda ridada waxay aaminsan tahay in haysashada buura kaba waajid iyo xudur wax macnaa aysan ugu fadhin halka loo bartamanaya taa magaalada baydhabo dhinacyadan waxay kala wataan taxaalufaad iyo isbahaysiyo kala duwan xasan gargurta oo kale waxaa la jira baa layiri aadan madoobe ninkaana ku magacaabaan tictok loo yaqaano oo runtii sida aadka ah ugu dhaxaftay xamladii ashaadal dirarka aheyd sumcadduna ay kaga dhuntay oo goodisadii beenta u sheegi jireen mar walba ay ka fashilin jireen mujaahidiinta marka xaaladdu halkaas ay maraysaa waxaan la ogeyn cidda guusha ay raacayso iyo xilliga kooxda riddadu ay qaadayso weerarka magaalada baydhabo ugu dambeyntii maxmed waxaan la soconaa in siyaasiyiinta kooxda ridada guud ahaanba iyo maamul goboleedyadu ay ku tiirsan yihiin dowladda xabashida etoobiya kooxda ridada markii ay dooneyso in ay tallaabo ka qaado amaba xilalka ay ka qaado hogaamiyaasha maamul goboleedyada inay u tegeyso xabashida oo ay ku dacweyneyso oo ay ku tiraahdo ninkaas xilka laga qaado oo kale xasan hadda waxaan ognahay inuu isku dayay inuu adisababo tago si uu abi axmed ugu qanciyo in lafta gareen meesha laga saaro ma ku guuleysan doona ayaad is leedahay xasan sheekh inuu ku qanciyo dowladda xabshida etoobiya in lafta gareen meesha laga saaro waa mahadsan tahay cabdifataax falanqayaashu waxay leeyihiin xaaladan kala guurka ah oo xasan garguurta oo ku jiro marxalad hobantay la-aan ah doorashooyinkii kooxda ridadan ay soo dhow yihiin lagana yaabo in xasanba meesha uu ka baxo etoobiya xasan garguurta iskuma aamini karto waaqacana waxaa ka jiray in dhowr jeer ee baarlamaan kaga baxday tusaale ahaan dagaalkii axmedoobe iyo xasan gargurte dhex maray xasan gargurte iyo taliyihiisa nabad sugidda waxay tageen magaalada addis ababa waxay hoos fadhiisteen abiy axmed oo ka codsadeen in garoonka diyaaradaha degmada doolo oo keliya iyaga uu xiro oo ku soo wareejiyo etoobiyan way ka diiday marka baydhabo oo muhiimad intaas leh waxaa la saadaalinayaa in etoobiyaanku aysan xasan gargurte ay ku wareejin doonin waxaana jira waayadan warar sheegayey in ciidamo masaari ah gudaha soomaaliya ay imaan doonaan etoobiya iyo masarna waxaa ka dhexeeya loolan ee dhanka biyaha webiga niil ah kooxda ridada iyo maamulka shaadal dirarka ah ee koonfur galbeedba labadaba waxay ogyihiin labadii nin iyagoo madaxa xiran shalada watay mid walba uu iska dhigayay inuu shalaysanayo yacni xasan garguurta ciidamada etoobiyaanka ayuu dowlad ku yahay yani xukuumaddiisa ay ku hoos fadhidaa lafta gareen haddii ciidamada xabashada etoobiya ay ka baxaan gobolada baibacool laba saac ama saddex saacna maamulsii ma ahaan karo marka dhammaanba dhinacyadiis hayaa waxaa muuqata in ay ciidamada etoobiya iyo kuwa kufaarta afrikaanta ay ku tiirsan yihiin haddii ay isku fiirsadaan gaaladuna waa macquul marka laysku jibiyo inay soo kala dhex galaan oo meel dhex isku geeyaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa warbiyood weyn ka qoday degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose si dadka degmadaasi ay ugu haraadbaxaan degmada xagar oo ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa muddo dheer ay qabtay baahi weyn oo xagga biyaha ah xilliyada ay roobku yar daahaan si loo yareeyo dhibaatadaas waxaa lagu guulaystay in la qodo warbiyood cusub oo loogu talagalay inay daboosho baahida biyoyari ee deegaanka bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xagar ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab fariin u dirsaday iyagoo sii marsiinaya wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose balse muddo gaaban kadib reer xagar waxay heleen jawaabtii ay sugayeen oo ahayd in war loo qodo taas oo ay ku haraadbaxaan dadka iyo duunyada intaba munaasabadii xarigga looga jarayay wartaasi oo ka dhacday gudaha degmada xagar waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada xagar culimo iyo inta badan waxgaradka beesha bartire ee degmadooda warta laga qodayey ugu horreyn waxaa warta ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qoday degmada xagar faahfaahin ka bixiyey injineerkii gacanta ku hayay qodista wartaasi wax yar ka hor munaasabadii furitaanka waan ku dhawahay assalamu calaykum raxmatullahi barakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale awalan oo aakhiran allihiinoo suurogeliyey inay noo hagaagta uma dabadeed waxaa ilaahay subxaana wa tacaala bacdallaahi mahaddiisa ka soka anugu mahadinaynaa xarakada mujaahidiinta oo suurogelisay inay wartaan intaan la eg oo boqol isku weer ah ay ka hergasho deegaanka sidaas aawadeed marka warta waxaad arkaysaan inay boqol mitir oo isku weerar oo afargees ay tahay hoosna ay u qodan tahay ilaa shan mitir marka saas aawadeed warta marka oo cabir ahaan iyo qaad ahaan biyaheeda la fiiriyo waxay qaadaa afar boqol oo kun oo mitir kiyub marka wartaas waxay la qodahay saacadaha la qodahay qalabka qoday waad arkaysaa gaadiidkii baabuurta iskarogyaalka ahay intay la egyihiin baltoosarada baalooyinkii kulli bahashii boglaynta qoyaanka qodaysa kulli waad arkaysaan saacadaha la qodayn waxaana bilaabnay ramadaanka siddeed iyo tobankii bishii oo ramadaan maantoon marayna ramadaan soddonkii ramadaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ayay noo soo gabagabowday waxaa la qodaayay oo shaqadeeda ay socotay kow iyo toban maalmood iyo kow iyo toban habeen saacadaha si guud marka laisku daro tuutaalkooda waa boqol iyo lixdan saacadood ayaa la qodaayay habeenkii waxaa la qodaayay ilaa siddeed saac maalintiina waxaa la qodaayay siddeed saac waa lix iyo toban saacadood halka yoom ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa noo suurtogeliyey allah ku mahadsan sama dabadeed juhdigaas iyo wakhtigaasna xarakada mujaahidiinta bixisay waxayna u bixisay ummadda masaakiinta oo ku ooman deegaamada ay baahida ka taagan tahay
maadaama la sugayo roobkii guga haddana bilowgiisaba aan joogno shaqadan si deg deg ah ayaad u qabateen oo habeen iyo maalin ah si dadka magaaladan ay uga faa'iidaystaana si deg deg ah loo qabtay habeen iyo maalin shaqada way socotay haddana way diyaarsan tahay waxay u diyaarsan tahay in lagu intafaaca biyihii ay galaana isheeda way diyaarsan tahay waa kaa wartan war ka weyn degmada xagar iyo deegaanadeeda maku taala haddaan waraysto odayaasha deegaanka iyo waxgaradka iima sheegin warar intaan la eg ama ka weyn ama sidaan loo qoday kuma taalla deegaanka xagar jasaak allahu khayr injineer waa kaaga mahad celinaa fursadda qaaligaana siisay adiga oo mashquul badan ku jira weliba jasaak allahu khayr sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ah mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ahna xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ayaa munaasabadii furitaanka kelimad tawciye u badan ka jeediyey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibati lmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aali muxamedin wasaxbihi wasalam wabacd qaala tacaala waman yataqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaydu laa yaxtasib ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أولا إلهي baa mahadsan سبحaanه وتaعaaلى runtii munaasabadan maanta degmada xagar iyo wartii weyneed oo maanta lasoo gabagabay ilaahay baa ku mahad subxaanahu watacaalaa haddee culays badan bay nagu haysay oon badan baa jiray abaar baa lasoo maray in maanta la helo war ummadda ku filan waa wax ilaahay looga mahadiy culayskii ilaahay subxaanahu watacaalaa maanta wuu naga dulqaaday ilaahay markaan ka baqnay oon alle isu dhiibnay wax badan buu ilaahay noo fududey waxaa la rabaa marka ilaahay inaan ku shukrinno oon ilaahay u mahadnoqno ilaahay waa noo siyaadinayaa waxyaalaha xoogaa naga dhidhiman oo aan dardareemeyn oo dalabaadka ah insha allaahu ilaahay wuu noo kordhin doonaa la in shakartum la asiidannakum waxaa runtii anuu nasiib ii ah wartaan maalintii xarakadii ballan qaadaysa waa joogay odayaashan waa isla joognay maalintaas bilaawgeedii ayadoo markaa la bilaabayna maalin haddana ayadana waa soo maray waa mar labaad bay ahayd maantana ilaahay subxaanahu watacaalaa ayadooba lasoo khatimay oo lasoo gebagabay shala markaan meesha tagnaa waxaan idhi wartaan gelaynaa kab laga galoo ma la yidhi illinku waaba soo xirnayba bahashaa aragteeno gacanka dheer baaba albaabkay u soo xirtay meel laga galoo male markii dambe meel saan uun sii daanyeerta u korkorayna baan meel ka yara daadanay marka ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu watacaalaa runtii waxaana waxaa lagu gaaray tacaawunka iyo midnimada ummaddu markay midaysan tahay wax badan bay gaari waxa odayaashu way midaysnaayeen deegaanku waa midaysnaa iyaga walaayadu waa wada shaqeeyeen waxaa lagu gaaray runtii horumarkaas midnimada midnimadana runtii waa cajiib waad ogtihiin wax badan baa ku suuroobahay ummaddu markay midaysan tahay soomaalidu waxay yidhahdaan gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan marka midnimadaa lagu gaaray midda kale waa tacaawun haddana ilaahayna wuuna amr watacaawanuu calbiri wataqwa waxaa kaloo ilaahay fadligii horumarkaa lagu gaaray tadbiiqu shariica maanta kitaabka ilaahay oo aan tadbiiqinay iyo jihaadkaas maanta ilaahay uuna soo gaarsiiyey yaa wax walba ilaahay uu nooga sakhiray subxaanahu watacaalaa haddii maa tadbiiqu shariica ayna jirin iyo jihaad horumar ma jiro markaa horumarkaas oo maalinba tilaabo la qaadahay maalinba tilaabo waa tadbiiqu shariica iyo fadligaa jihaadka ayuu ilaahay unagu siiyey iyo annagoo dee isku tashan ummadda waa isku tashan gaala maanta waxaan ugu baahannahay inay war noo qaado uma baahan inay war noo qaado inay isbitaal noo dhisto uma baahan marka qori qiiqii waxaa li waa laisla tuuraa mabaadidooda iyo waxooda waa isla tuurna maxaa yeelay diintu bayba nooga iibsanayeen gaal hadduu dhaqaalo bixiyo ilaahay baa noo sheego mabda'aduu kaaga iibsan ixsaan kale kuma samaynahay ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah hadduu yidhaha war baan kuu qodi diintuu rabaa inuu kaaga gato hadduu yidhaha isbitaal baan kuu dhisi mabda'aaguu rabaa inuu kaaga iibsado ilaahayna wuxuu leey walaa tashtaruu biaayaatii tamanan qaliilan ishtiraha laguu sheega waaba intaaba ishtiraha laguu sheegahay waaba intaas oo mabaadidaadii haddaad gaal macnaha gacanta ilaa waa cadowgaagi cadowgaagi waa cadowgaagi haddaad sacbad u horsato marka maanta markaan isku tashannay oo gaala aan baraa'a ka qaadanay ilaahay subxaana watacaala horumarkaas ayuu ilaahay subxaana watacaalaa uu noo sakhiray maantana waxaa la rabaa inaan hore u sii dhaqaaqno inaan horay oo weliba mudnimada hadda maanta aan haysa mid ka sii weyn oo dee reerku waa midaysan yahay dariski lasii mideey deegaanka la mideey soomaalida oo dhan la mideey ummaddii oo dhan maanta muslim meeluu jirana inaan u sacyinno saan midnimo aan u wada heli lahay midda kale gaalada ama cadowga waxay rabaan wax kastoo horumar lagu gaari lahaa inay naga kala daadiyaan yaa dhibka maanta ugu weyn oo ay nagu hayaan waa midka asaga mabda' inay rabaan inay naga baabi'iyaan midnimadu inay naga baabi'iyaan ummaddu qoloqolo iyo qabyaalad inay u kala jaraan yay rabaan taa hadday dhacdana oo sida ayagu ay rabaan ay ku guulaystaanna wax noo suuroobaha ma jiraan dhibaato kastoo maanta dhacdana ayaga unbaa lu kuleh waa ogaan qabiil hadduu dagaalamo ayagaa lu kuleh gaalada juhdi bay ku bixiyaan dadaal bay ku bixiyaan fan bay ku bixiyaan dad bay waxa u soo dirsadaan oo shayaadiin iyo dee munaafiqiin waxaa ayagana horumar laguma gaaro yaa qof kasta hadda maalintuu soo caqliyaystay ilaa maanta intaasaa gaalo waxay lahaayeen horumar baan idin gaarsiinaynaa laamiyaal baan idiin dhisaynaa maxaa maanta maxaa lahaya wax lahaya ma jiro macnaheedu waxaa weeye horumar ma jiree waa in sii kala daadinaynaa un wey marka waxaas yaan dhig jalaq u siinin ummaddu maanta inaan isku tashanno waxaa weye kitaabka ilaahay maanta haddaan haysanno iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayagaaba horumar ah ayagaaba horumar marka ummadeennana maanta way isku filan tahay cadowna waxba uga baahnin ilaahay subxaanahu watacaala wixii naga dhimanna ilaahay ha noo dhammaystiro ilaahay inaan marka barinno kulaylka maanta aan dareemeyn iyo roobyaradina na- naxariistii maanta way noo bilaabatay ilaahay ha noo dhammaystiro mid ka badan ilaahay hana siiyo deegaanka ilaahay ha noo soo barwaaqeeya waraha ilaahay ha noo soo buuxiya waxa weeye maaragtay runtii ifafaalo fiican baa maanta inoo muuqda waa intaasoo dee baryada ilaahayna ee maarata aan sii badinna wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qaar ka mid a waxgaradka degmada xagar ayaa ka hadlay munaasabadii furitaanka warta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qoday degmadaasi بسم الله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا كم هاتسن شرف أسغا إسكاله أسغي إسلام نغدقي نبض إيا برواقي إيو دين نسي أسغا أنكو حمد لنا إلهي يا كم هاتنا كد مركا أقود بو ماملك إسلامك ولا يدي حركة آد بان أقوم هاد علينا إلهي سبحانه وتعالى يا هذا إسكاله مركان كهاد لورطة ilaahay yaan ku mahadinaa ilaahay yaan noo fududeeyey waa la qoday wartaas siday shalay ahayd iyo siday maanta tahay way kala tahay mahaddaan allah iska leh meel ay wartaale iyo meel ay waryeelinay maanta yaan joognaa sharaftaasna ilaahay subxaana wa tacaala yaa iska leh isagaan ku mahadinaynaa maamulkaan ku mahadinaynaa Eh, wax ka badanna waan ka rajaynaynaa maamulkayn waa noo joogaa haddii nabad la qabana in noola kordhiyeyna waan rajaynaynaa insha allah maamulka islaamka waxaan ka waynayna ma laha annagana haddii niyaan haynaaho niyaan u haynaa in wartayna iyo deegaankayna iyo diintayna anta fiican insha allahu waan ku talagalaynaa ilaahay waxaan ka barinaynaa waktigaan hadda aan joogno waktigiisa kale dowlad islaam ah oo lagu diirsado ilaahay inuuna siiyo oo dalka nooga soo xaadira insha allah gaaladana ilaahay naga jibiyo gaalo waaba jabtee ilaahay inuu israaciya allah ka barinayna ilaahay inuu israaciyo Ee, waxaan ugu baxayaa ilaahay subxaana watacaala aan ku mahadanaynaa meesha waxaa laga qoday war qaymo lah degmada xagar loo qoday wanaagsan aada u weyn qaymo badan insha allahu intaasaan adeel kusoo koobo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إله باكم حسن مر هرية مر دنبابا نمعاد هو انتهي إسلام نما نسيي لو مخو آيات رزاقي نمعاديس بلارن انت كذب ورطة حد أنكر جوجنا مخو الحمد لله دقمة حجر لقى قضي إله باكم حسن war weyn oo muxuu ahay alxamdulilaahi ilaahay agtiisa aan ka rajaynay inay na kaafiso ayaa maamulka islaamka ee, uu u horeeya muxuu ahay uu hogaaminaya abu cubeyda iyo garbihiisa ay muxuu ahay alxamdulilaahi ay ka qodeen ilaah baa ku mahadsan waafajintaas Ee, annagana in badan aan daba joognay oo muxuu ahay alxamdulilaahi arrintaa aan aan- aan doonaynay ilaahina wuu nagu kaalmeeyey Ee, insha allahu tacaala waxaana ka rajaynaynaa taas iyo wax ka badan in deegaanka ay ka qabtaan ama muxuu ahay alxamdulilaahi biyo ku saabsan iyo wixii kaleba muxuu ahay alxamdulilaahi taf- fasaa'il ah insha allahu tacaala warkayga waxaan ku soo koobayaa war qiimo leh oo muhiim ah ummadaasi muxuu ahay deegaanka degan ee islaamka muxuu ahay alxamdulilaahi ku nasab- u nasab sheeganaysa ayaa loo qoday waa mahadsan yihiin ilaah baa ku mahadsan awalan bacdama haddana waxaa ku mahadsan maamulka islaamka wabilaahi towfiiq awalan allah mahadle allah inaga dhigay dad muslimiin ah ee ina soo gaarsiiyey maanta oo bisha qabadlaan iideedii ciidulfitri aan tukunay ee ayna ku soo beegantay ciidul isbuuc oo jimco ah oo maali- ayaantii khayaarka badneed ee ku soo beegantay iyo gebagabadii xafladii wartii caamka ahayd ee baahida badan loo qabay ee ay walaayadeena jubbada hoose ay hooshii hormuud ay ay hormuud ka ahayd ilaa heer xaraka ay inoo soo diyaariyeen shaqadeeda maanta lasoo gebagabay awalan allah mahadle allahaas kadib ee, hooshii walaayadii gobolka jubbada hoose iyo xarakadii ee hooshaan noo soo gebagabeeyey horta caamka ah alxamdulilaah sababtoo eh, waxaan malaynayaa wartaas maanta laba sano ilaheeda ayaa naga xiraaye maantana alxamdulilah nimcadan noo bilaabatay waxaan aada ugu rajaweynahay insha allahu tacaalaa inay biyaheedii aan ku baahi bixi doona insha allahu tacaalaa sidoo kale waxaan ka codsanaynaa walaayada gobolka jubbada hoose iyo macalla xarakadii ka sarreysay de baahidii biyaha way taagantahay insha allahu tacaalaa sidii ay nooga bilaabatay waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaalaa inay noo sii ziyaada haddii ay war tahay iyo haddii ay ceel tahay intaba insha allahu tacaalaa waxqabad badan ayaan ka rajaynaynaa wabilahi towfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إله بقى مهدلة أنه إسلام هذا دين تين كل رغمين ودجلينا هايسنا الله أنت نسيي أيام مهد إسكالي مهد أن لسوكوه كريم oo ilaa iyo tiradeed aan la cadadi karin ayaan allahaas ku mahadinaynaa waxaa kale oon ku mahadinaynaa haddii alla idmo walaayadda jubbada hoose noo suurogelisay iyo macal harakada guud warweyn inay xagar nooga qodaan annagana wax badan aan ka codsannay codsigiina ilaahay noo aqbalay juhdi badannana ku bixiyey warweyn oo na anfacda oo magaalada anfacda noo qoday ayaan ku mahadinaynaa allihii noo suuro geliyey ayaan ku mahadinaynaa walaayadda jubbada hoose oo abu axmed uu horkacaya ayaan ku mahadinaynaa harakada guud oo abu cubeyddo uu horkacaya iyo garbihiisa ayaan ku mahadinaynaa uu noo suuro geliyey intaa ka gadaal amniga iyo kitaabka allah oos allana waafajiyey iyo amniga noo sugan oo nabadgelyada ana haysana xagga alla aan ka helnayna waan idano haddaasna alla ayaan u celinaynaa waxaan rabnaa haddii alla insha allaahu sida hadda wartaan noogula qoday oo kalooto deegaankana meelo badan oo kale waa idana in noogula qodo ama ceel iyo war iyo wixii kale aan ku rajo weynahay oon walaayadda u doonano aanna ka helayna ayaan maaragta hadalkeygii aan ku soo gaabina wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah ikhwatulkiraam waxaan u fadhinaa xafladda wartii degmada xagar ee laga qoday ay qoday harakada degmada xagar oo ku taala jubbada hoose insha allaahu ayaan u fadhinaa ilaahay uu waafajiyey in la qoro waqti la qodo waqti insha allaahu hal sana camalna ilaahay ka xareed ee harakada ay u diyaar garoobeysay ma had aan la soo koobi karin alla ayaan u mahadinaynaa intaa kadib waxaan mahad ayadana aan ku mahadinaynaa harakada uu nagala joogo waaligeena jubbada hoose sheekh axmed abu yuunus insha allah wartaas oo shaqadeeda si wanaagsan ay u qabatay maadaama maanta oo dhibka iyo culayska jira aad dareemaysiin oo harakada culaysyada jira gurmada abaarka oo abaarta jirta oy wada meel walba dhaamin iyo dad ciimi ciimis lagu jiro in haddina wartay degmada oonka badan ashaay in wartii la qodo juhdi lagu bixiyo saacaddan haddaan a joogno ilaahay uu suurogeliyey dadaalka harakada ay ku bixisay aageed uu suurogeliyey oo horkacay sheekh axmed abu yuunus insha allaahu waan mahadinaynaa boqolkiiba boqol waxaan dareemaynaa farxad aada u weyn iyo juhdi ay bixisay harakada oo nugul deegaanka degmada lagu bixiyey waana ugu mahad celinaynaa waxaana rabnaa insha allahu haddii ilaahay idmo annagana haddii ilaahay idmo shay kastoo ku yimaada harakada waan garab taaganahay habeen iyo maalin insha allaahu naf iyo maal waan garab taaganahay annagana waxaan ka codsanaynaa wax walba oo yimaado culays insha allaahu annagoo maanta dareemayna culeysyada jira intay la eg yihiin dagaalada socdo inta gaal ahoo nagu soo duusho deegaanka dalka soomaaliyeed kusoo duushi annagoo dareemayna insha allahu baahayaalka ee fara badan intii harakada ay ka ogoodo in insha allahu intay lagala caawin kara si haddan tan noogala caawiyo oo kale in noogala caawiyo waan codsanaynaa maadaama caawiska nala caawiya ay fara badan tahay oo degmada ay ooneed meelaha tuulooyinka la waraaminaya ee ka duwneedo degmada ay oontay juhdi badan lagu bixiyey biidhaamin ay heshay la garab istaagay warti loo qoday wax badan ee waxqabasho ah aan tirsanayna allah ku mahadsan fuma markaa kadib annagana waa u mahad celinaynaa insha allahu inaasaan iskaga soo reebanaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis oo ahaa mas-uulkii u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo bulshada reer xagar ayaa isaguna munaasabadda ka hadlay bismi illaahi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهات اسكله nagu kulmiyey hafladan lagu furaayo wartii muddadan lagu jiray lagu qodaayay degmada hagar noo dhammaatay allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh bacd alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala ka bacdana waxaan u mahad celinayaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala ogolaado odayaasha dhaqanka waxgaradka degmada hagar ee shaqadan intii socotay ee garab taaganaa la garab taaganaa wax allaale wixii looga baahdo oo la garab taaganaa dadka warta qodaayana si fiican u soo dhoweeyeen waxaanu leeyahay jazaakum allaahu khayran intaan kadib walaalayaal waxaad og tihiin dhulka aan joogno ama degmada hagar iyo nawaahigeeda waa meel ceel riige aan lahayn waa meel dadka degan ay ku nool yihiin waran yar ee biyaha laga cabo waxaa laga yaabaa wartii ugu weyn oo saacado badan la geliyo halkaa laga qodo waa saddex kun qofkii lacag badan gashto saddex kun baa geliyaa qofka kale wuxuu geliyaa waa labaatan sac waa toban sac waa wax yar baa la geliyaa waxaan leeyahay markaan wartaan waxay ku soo aaday meel aad iyo aad looga baahnaa in lagu qodo oo war lagu sameeyo ay ku soo aaday mahadda alle kadibna waxaan u mahadcelinaynaa harakada noo towfiirisay barnaamijkan ama wartaan qodotaankada waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wax ban nooma reebanin ilaan waxaa la keenay halkan qalabkii wax lagu qodaayo oo kala duwan baa la keenay haddii ay yihiin iska rogayaal haddii ay yihiin baalooyin haddii ay yihiin noocyo kala duwan oo halkan aan ka sheegi karin qaar ka mid ah ayaa halkan la keenay wartan waxaa la bilaabay siddeed iyo tobankii bishii ramadaan baa la bilaabay shaqada bilaabatay ka horna diyaargarowgeeda iyo qurshaheeda baa lagu jiray intaas ilaahay markii noo bilaabeenna juhdi badan baa biyeen walaalaha maanta oo aan joogno bishii shawaal kowdeedana waxay joognaa gebagabadii wartii waxaa markii laisku soo khulaasay oo intii shaqadan socotay intii shaqadan socotay waa kow iyo toban maalmood baa shaqadan socotay habeen iyo maalin waa shaqaynayeen walaalaha marna ma istaagaynin habeena waa shaqaynayeen maalintiina waa shaqaynayeen waxaan yidhi mogtay sadar muuqdo su'aal ka dhan maanta qofkii daraad markii waxaan la bilaabay goobjoog ahay iyo qofkii hadda maanta fiiriyo meeshii waha yaalaan iskuma dhow aad baa waran nooga qoday waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaalaa ha noo barakeeyo ummad ilaahay ha noo xafido ilaahay ha noo sugo amthaashu ilahay ha noo badiyo walaalayaa waxaad dareemaysaan wartan biyaha qaadayso oo biyaha markii ilaahay noo buuxiyo ilaahay baan ka rajaynaynaa isheeda laba ilood baa loo bixiyey wartan laba ilood baa loo bixiyey waxaan la geeyey meeshii looga talagalay maduuhaaba lagu xidhay meel biyo maraan baa afka loo saaray meel keena dhinac kale baa u bixiyeen odayaashii baa howshii waa ka waday halkaas geeyey ilaahay markan waa ka rajaynaynaa in madar baraka qabo oo kheergow ilaahay noo keeno ilaahayna noo buuxiyo baa ilahay ka rajaynaynaa waxaad dareemaysaan walaalayaal sacdaha galay wartan sacdaha galay boqol iyo lixdan sac baa gashay boqol iyo lixdan sacdood baa gashay markii sacaddii lagu dhufto boqol iyo lixdan sac oo lagu dhuftay boqol doolar lagu dhufto waxay noqonaysaa toban iyo lix kun intaan maanta meel kasta waa laga fogo intaan laga fogo waxaa nooga qiim badan halkaan war halkaan nooga qodi baa nooga qiim badan intaan iyo wax ka badanna ilaahay baa ka rajaynayna ilaa in shakartum la asiidanakum walaa in kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahay baan ugu shukrinaynaa ilaahay baan weydiisinaynaa subxaana wa tacaala isaga nama kaniyey dhulkan isaga halkaan nooga qodi aan degno ilaahay baa nama kaniyey intaan iyo wax ka badanna ilaahay noo suurtageliyo ilaahay baan ka rajaynaynaa anaga markaan maxaan ila gudboon walaalayaal maxaan ila gudboon waxaan ila gudboon walaalayaal in aan noqonin dad waxay loo galay iloobayo in aan noqonin baan ila gudboon waayo intaan dadaala iyo intaan juhda iyo intaan lagu bixinayo annagana inaan hilmaamin abaal dad gudaayo in aan noqonno waxaa markaan loo bahan walaalayaal abaalku aan ku gudayno in aan noqoto kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan garab istaagno garab u noqonno gaashaan u noqonno waxaa weeye cadowga oo saa'ilka ah oo weerarka ahna aan iska difaacno waxaa weeye naf iyo maalna aan ku bixinno ayaa la doonaya walaalayaal waxaa la doonaya walaalayaal dadka annaga aan mas-uul ka nahay dadka hadda halkaan fadhiyo way u badan yihiin ahluhalli walcaqdi uqaashi waay waxaa loo bahay dadkii mas-uulka laga yahay oo naga dambeeyaana in maanta dacwadiinta aan gaarsiin walaalayaal dacwada diinta aan gaarsiino dacwadii diinta maanta aan gaarsiinayno waxay noqonaysaa acmaasha gudbayso acmaasha qaasirda aan ahayn acmaasha gudbayso noqonaysaa oo aan jarkeeda sii soconayo haddii hataa maanta ada sacda la gaaro lagu waayo acmaasha waa kusi- waa kusii soconaysaa waa sii soconaysaa waxa weeyaan kaamana nusqaamayso qofkii maanta ceel caame oo qodo ka waran haddii isaga la waayo qofkii masaajid dhisa ka waran qofkii waxaa weeyaan een, wartaan amar saan u qodo ka waran yaa sadaqa jaari aan dhammaanin sadaqa jaariya aan dhammaanin markaan howlahaas in lagu dadaalo ilahina ha idin barkeeyo fajazaakum allahu khayran wa ahsana allahu ilaykum ilahay waa weydiisanaynaa madar barako qabo oo khayr ah ilahay subxana wataala na siiyo ilaahay subxaana wa tacaala madar barako qabo ilaahw na siiyo ilaahayo subxaana wa tacaala ilah waa noo jeedaa Een, way ku sugan yihiin dhibaato bay ku sugan yihiin way ku sugan yihiin dhibaato fara badan baa jirto ilaahuna waraabi rabbi raxmaano ilaahuna waraabi rabbi raxmaano adaa gacmaha ku hoorsanay ilaahayow rabbi raxmaano waraabi ilaahayow rabbi raxmaano waraabi ilaahu madar baraka qabo oo khayr qabo ilaahayowna si rabbi raxmaano ilaahayow ummadda muslimiinta guud ahaan waa dhibaataysan yihiin ilaahayow roob u keen ilaahayow roob u keen ilaahayow adaa gacantaada ee ballaaran tahay fasan tahay ilaahu adaa gacmaha ku hoorsanay yaa rabbi yaa raxmaan يا ربي يا رحمن بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى إله ربي يا رحمن مدر إله نسي فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد شادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الدين كبرى